magaalada muqdisho ayaa laga daafuray madasha dadweynaha ee ka qaybgalka qorsheynta iyo go'aanada dowladda hoose si ahmiyad loo siiyo awoodsiinta dadweynaha iyo xoojinta fahamkooda ee dhinaca howlaha dowladda waxaana soo qabanqaabiyey kulankan maamulka gobolka banaadir furitaanka madasha waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir odayaasha dhaqanka iyo madaxda dadka baahiyaha gaarka qaba agaasimaha guud ee waaxda qorsheynta maamulka gobolka banaadir cabdulqaadir muxudiin dalxa ayaa ka waramaya muhiimadda kulankan sidaas darteed marka maamul gobolka banaadir oo ka mid a maamulada dalka ka jiro waxa uu madashaan u qabanayaa inuu dadweynaha ku dhiirigeliyo inay tala ku yeeshaan go-aanada iyo qorshayaasha dowladda howlkan intay ku jirta hadda ma wada mateli karaan dadka magaalada muqdisho jooga tira ahaan laakiin waxay ku mateli karaan bulsho ahaan iyo qayb ahaan haddii guddiyadii kala duwanaa ee degmooyinkii iyo ardaydii iyo aqoonyaankii ay wada joogaan madashaan marka waxaan idinkugu yeernay kow inaan xoojino ama aan dhiirigelinno oo aan awood siinno qaybaha bulshada inay talada wax ku leeyihin aan sheegno tan labaad ayaa waxay tahay in codkooda la maqlo markii laga hadlaayo howlaha ay dowladda hoose qabato dowladda hoose adeegyana waa qabataa oo kala duwan kaabayaalna waa dhistaa magaalada muqdishona waa ku nooshihiin wax badan oo wanaagana waa leedahay waxyaabo gaabisna waa jiraan oo ay muhiim tahay dadka in laga maqlo xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa soo dhaweeyey in la xoojiyo awoodsiinta bulshada si ay tale ugu biiriyaan go-aanada siyaasadeedda in la helo albaab furan waayo inta hadda meesha fadhido inta kaarka dowladda wadato iyo dhalinyarada ama jaamacadaha ka yimaadaan ama degmooyinkaha ka yimaadaani way adag tahay in ay maantay ay maaragtay taladooda ay dhiiba karaan waxay la tahay marka madashaan waxay xoojinaysaa inaan ka guurno doorashooyinkii isku cakirnaa inaan helno go-aan bulshada ka yimaada ayaguna ay doortaan qofka ay rabaan markaas ayaa waxaa la heli karaa go-aan midaysan bulshadana lagu celiyaa awoodeeda waxay soo saarteenna markaas ayay maali karaan halka ay ka imaado markii aada mataqaanaa si qoto dheer loo fiiriyo yacni bulshada qeybaheeda kaligdiisan gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka doorka ay ku lahaayeen aada ayuu u liitay maanta marka waxaa sharaf weyn ah in maxaa la yidhaahdaa dhalinyarada soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed doorkoodii inuu muuqdo in maxaa la yidhahda dalkeenna mataqaanaa oo u jihaystay doorasho dimuqraadi ah dabcan bulshaduna ay maxaa la yidhaahdaa kaalin weyn ay ku lahaan doonaan dowladnimada casriga ah ee maanta laga qorsheynayo dalkeenna inay ka dhisanto kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya in dadweynaha awood loo siiyo sidii ay door ugu qaadan lahaayeen xoojinta fahamkooda ee dhinaca howlaha dowladda